magaalada baydhabo iyo waliba la ka qabwaday munaasabada daafurka xarunta usubee magadaray baydhabo fitnes taasoo lanka taragalay jirdheska ee laku hirgeliyay xaafada mursal ee degmada baydhaba munaasabada daafurka waliba ku qeyb galay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyaaraha koonfur galbeed salmaan cali maday kale qeybaha bulshada martisharaf kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed salmaan cali oo dahafuryana bogaadiyay dadka ku shaqeeyay hirgeliyowka haruntan xaruntan cusub ee baydhabo fitnes center oo runaantii dhallinyaro deegaanka ah isku xilqaamay inay deegaankooda ku noolaadaan ee maalgashtaan bulshadan ay ku soo kordhiyaan runahaanta meel ee jirhkooda ay ku dhisaan sida a og tihiin maxaa la dhahayay jiimka waa caafimaad jirdhis waaye bulshadana hadda adduunka inta ugu badan waxa wakhti ay geliyaan waxaa waaye jirkooda sida dhisi lahayn iyo jiimka sida aadi lahayn waxaa rajaynaa insha allahu tacaala meeshan aadka aadka u quruxda badan oo runahaantii qalab aanan baydhabo aalin la keenay oo qalab badan oo kala duwan aan dibadda ku arki jiray oo badanoo inta la keenay waxaa rajaynaa bulshada reer baydhabo inay ka faa'iidaystaan wakhtigooda ay hal saac ama laba saac u helaan naftooda inay ugu faa'iideeyaan xaruntan quruxda badan dhallinyarada reer deegaanka ah oo isxilqaamin lagu dhiirigeliyo in loo imaado saboodna ay u noqoto insha allahu tacaala waxaan rajaynaa meeshan inay noqoto meelaha ugu muhiimsan ee deegaanka ee baydhabo lagu soo kordhiyey waxaan guud ahaan u mahadnaqaynaa cid allaale ciddii fikraddan lahayd oo soo aliftay oo go'aansatay in dhallinyaradan run ahaantii ay ku dhiirato in maxaa la dhahay qarashkan intaan la eg waa dareemi karta in qarash baaxad weyn laha galay in dhallinyarada qarashkaas baaxad weynla ayagoo haysta go'aansaday in deegaankooda dib ay u geliyaan cid allaale ciddii ku dhiirigelisay waa u mahadnaqaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay noqoto meeshaa meel hore u socoto sidoo kale hanukumada ee madaxda iyo qaybihii kale ee ku qaybgeliya munaasabadii dhinisho ku hadali iyo hadhowaaya haruuntan cusub ee jirdhiska baydhaba fitnes run ahaantii hadda mayba la jaan qaadahayna sida caasimada soomaaliya oo kale maadaama una caasimadii koonfur galbeed roogna marka insha allahu tacaala the fuuja start marka insha allahu tacaala unin la bilaawadaan haddii ilaahi subxaana wa tacaala raalli ka naqada waan eediyadan kuma hadnaqaan dhallinyaradii ha aasaaseen intun qarashe geliyeen marka insheeda may leenaha dadweynaha dhallinyarada reer baydhabo ini oo insheegada meelunkooyan hadda meel kastada seet isbitaal kastada seet hoobada jirinta caafimaadka mee laakiin qoreyneeda insheegada roor suubida exercise suubida jiim suubida walqaada yalaan is qore marka haddii idoo walaaw yaray dhiibadaasa iraab salaadya koos halko sac qaadadaas marka may siin leenaha insheegada barnaamijku halku dhowaada xarun xaruntun lamid ee majarta meel leenahay baydhabo isku dhaaf soomaaliya oo dhan maka taala meel walwalba walaaila ka weelalahay la sumaday qalab casri ah oo barshooba otomaatig ayin yaala runtii majarta iidan kama hadnaqaana dhallinyarada hoolun dadaalka badan u hurtay meelun quruxda badan bulshadan dhisti eedayeedan mahas hadafkiiyo dadaalkiisin hasamaytan kumiri dhalyiden walba sinraje intiisin jaalan jiskiisin kulma doontan dadkan dulqaadu doon intiisin nagataan sinraje waan walba sin lahaa intiisin dadka kudayshu mudan intiisin nagatan weji furnaantan iyo dabeecad wanaagiisin haddii latiin ay umudana ka jiidi doontaan rajeeye walba sin lahaa hambalyo hambalyo dhamada garab oo walaalnyogaye eeda waanaan qofka binaadinka markuus horumar sameeyo horumarkuus sameeyo naatantuus mahadnaga family shayda kumid mahadnagan wal wanaagsan walba siin laa horumar wanaagsan